booqashadan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ay ku tageen degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose ayaa waxa ay ahayd mid ay ugu kuurgalayeen xaaladaha bini'aadamnimo ee ka soo kordhay degmada afmadow ee gobolka jubbada hoose taas oo waayadii u dambeysay ay saameyn xoogan ku yeesheen fatahaadihii xooganaa ee gobolka ku dhuftay ra-iisul wasaaraha ayaa soo kormeeray inta badan qaybihii kala duwanaa goobihii ay fatahaaduhu ku dhufteen ee degmada afmadow oo ay ku soo rogmadeen daadad ka yimid dhinaca lagta lagdheera ee dhinaca waddanka kenya taa oo saameyn xoogan ku yeelatay bulshada ku dhaqan degmada afmadow kuwa oo gebi ahaanba isaga barakacay xaafadahoodii ra-iisul wasaaraha iyo sidoo kale madaxweynaha jubbaland ayaa si wadajir a u dhagax dhigay garoon diyaaradeed oo ay yeelanaysa degmadaasi iyadoona qaybaha kala duwan ee bulshadu ay si weyn u soo dhoweeyeen dhagaxdhigga garoonkaasi diyaaradaha ee degmada afmadow la doonayo dhowaan in laga hergeliyo madaxweynaha jubbaland axmed maxamed islaam ayaa sheegay in ay soo celin doonaan taariikhdii degmada afmadow oo uu sheegay in ay leedahay taariikh dheer ismar ahaantana la doonayo in isbeddel dhan kastale lagu sameeyo degmadaasi muhiimadda loo yimid waxay tahay afmadow inay goodoonka ka baxdo afmadow inay garoommo hesho afmadow inay jaamacado hesho waxaa nala socda wasiirradii garoommada xogsaysay labada heer oo wasiirraddii ay socoto waxaa ra-iisul wasaaruhu culayska intaa leeguu soo qaaday waxay ahayd waxay afmadow tabaysa inay dhammaato waan uga mahad celinayaa juhdiga badan ee isagiiyo xukuumaddiisu ay arrintaa ka geysteen waan rajaynayaa garoonkaana in laydiin sameeyo idinkuna laydinku soo noqnoqdo afmadowna ay godoonka ka baxdo isbitaallo jaamacado iyo garoonka iyo inta muhiimkaaba maanta waa laga shaqaynayaa ma aha intii la dhagax dhigay in laga tegayo wixii musaacadee laydiin heli karayo waa laydin siin waa laydiin raadinayaa laakiin waa shayga asalkii waxaa idinku inaad iscaawisaan idinku iscaawiya oo ilaahay barya oo xagga ilaahay ha loo noqdo oo waxaad istari kartaan idinku istana madaxa ra-iisul wasaare reer afmadow kalgacayl bay halkan u yimaadeen jacayl baa ku jira aad bay idiin fiirinayaan ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre ayaa dhankiisa u sheegay bulshada ku dhaqan degmada afmadow in ay degmadaasi ka hergelin doonaan mashaariicyo kala duwan oo horumarineed isagoona halkaasi gaarsiiyey deeq raashina oo loogu talagalay dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha waxaan runtii aan u nimid siduu madaxweynuhu sheegay inaan dib u qorno taariikhda degmadan oo fac weyn leh oo boqol iyo laba sanno jirta oo ku taalla meel kala bar u ah deegaanno badan iyo degmooyin badan oo dalka ka mid ah oo intoo dhanna isku xidhta dhinaca bu'aale oo magaalo madaxda jubbaland ah waxay u jirtaa boqol iyo labaatan kismaayo oo aan ka nimid boqol iyo labaatan marka jirib la fiiriyo boqol iyo labaatan marka la eego magaaladan edhobley oo xuduudda ah boqol konton iyo dhowr kilomitir bay u jirtaa magaalada intaas baaxadeedu tahay ee intaas la-eg ficeeduna intaa facweyninkaasna le oo da'deedu ay intaas tahay maanta way hareeraysan tahay waxay ku hareeraysan tahay cadow ayay u hareeraysan tahay waa ognahay oo inaydaan xaggana u bixi karin xaggana u bixi karin waxaa ognahay oo kale maanta inay ku hareeraysan tahay dhexdeedana ay dhex jiifaan daadadkii oo doome lagu dhex marayo waxaan runtii aan dareensannahay noloshu siday u adag tahay maadaama ay dhinac walba ka go'an tahay maadaamaay sidaas tahay marka waxaan goosannay inaan idiin nimaanno inaan isoo aragno xaaladdaad ku nooshihiin inaan idinla wadaagno wixii dhib ah eed qabtaan inaan idin waraysanno ra-iisul wasaaraha xukuumadda federaalk ee soomaaliya xamse cabdi barre oo waayadan ku sugnaa magaalada kismaayo ayaa safaradiisa uu ku marayey meelo badan oo jubbaland ka mid ah sida degmada doolow kismaayo iyo afmadow waxau noqonayaa mid dowladda federaalk ee soomaaliya ay ku doonayso inay ku ogaato khasaaraha iyo sidoo kale saamaynta fatahaaduhu ay ka geysteen deegaanada jubbaland iyadoona intii uu joogay ra-iisul wasaare xamse magaalada kismaayo uu ka dhagax dhigay mashaariicyo kala duwan oo horumarneed isagoona gurmadyo gaarsiiyey dadka ay sida weyn u saameeyeen fatahaadaha aadan maxamed salaad v o a magaalada kismaayo